waxaa sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya hogaanka sare ee dowladda soomaaliya oo maalmihii aynu soo dhaafnay gaaray halkii ugu sareeyey waxaana dhacaya waxyaabo fara badan oo qalqal xoog la gelinaya ammaanka iyo xasilooniyada dalka sida ay qabaan xeeldheerayaasha u dhundaloolaa arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya malaayiin soomaali ah oo gudaha iyo dibadda ku dhaqan ayaa aada uga walacsan xaaladda kasii daraysa ee soomaaliya waxaana isa soo taraya baaqyada loo jeedinayo madaxweynaha guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda si xal looga gaaro khilaafka taagan khilaafkan ayaa rasmi ahaan waxa uu baahay kadib markii guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenadu ay sheegeen inay kala direen guddigai maaliyadda ee baarlamaanka oo ay sheegeen inay ku guuldaraysteen eedayn lunsasho iyo ku-taglifaliid malaayiin dollara oo ay ku eedeeyeen wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir hase yeeshee kala dirista guddiga maaliyadda ee baarlamaanka waxaa wax kama jiraan ku tilmaamay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo dalka ka maqnaa xilligaasi waxaana markii uu soo laabtay uu dib u howlgeliyey guddigai maaliyadda ee ay ku-xigeen kala direen sida warar lagu kalsoon yahay ay xaqiijinayaan khilaafkani kala qeybiyey guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda kale ee dowladda waxa uu sidoo kale salka ku hayaa arrinta doorashada madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed oo dhowr jeer dib loo dhigay laguna eedeeyey xukuumadda inay faragelin ku hayso laakiin sagaalkii bishan ayay ahayd markii xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ay sheegeen inay guddoomiyaha ay u gudbiyeen mooshin ka dhan ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo eedeymo kala duwan ay usoo jeediyeen guddoomiyaha golaha shacabka maxamed musal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu qabtay mooshin ka dhan ah madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo taasoo sii kordhisay khilaafka taagnaa islamarkaana guddoomiyahay ku-xigeenadiisii ay laba garab u kala jabeen waxaana markaasi caasimadda iyo meelo kale oo dalka ka mid a ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo mooshinka laga gudbiyey madaxweynaha soomaaliya bulshada soomaaliyeed siyaabo kala duwan ayay uga hadashay xaaladani cusub ee jahawareerka iyo deganaansho la-aanta ku keeni karta dowladnimada soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalla cawad oo shir jalayd ku qabtay muqdisho ayaa amar ku bixiyey in aan lagu shiri karin xarunta guddiga golaha shacabka inta uu jiro khilaafka ka dhashay mooshinka madaxweyne farmaajo isagoona sidoo kale sheegay inaanay aqoonsanayn oo in la shaqayn doonin guddiga dib u soo celiyey guddoomiyaha baarlamaanka ee dhanka maaliyadda annaga oo ka taxadarayna in habdhowrka maamulka shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa amniga goluhu ku dhex milmaan khilaafka guddoonka iyo xildhibaanada golaha annaga oo ilaalinayna nidaamka xarumaha golaha iyo wadajirka guud ee xubnaha golaha ayaanu soo saarnay qodobadan hoos u qeexa in maamulka golaha ee uu ugu sarreeyo xogayaha guud mas-uul ka yahay howl socodsiinta go'aamadoodu ka horreeyeen khilaafka islamarkaasna aysan fulin karin go'aamo maamul ama maaliyadeed oo guddoonka iyo xafiiska golahu ka wada tashan in xildhibaanada kale aragtiyada duwan aysan u isticmaali karin kulamadooda siyaasadeed hoolka shirarka guddiyada ee villa hargeysa in xarumaha golaha shacabka in xarunta golaha shacabka ay u dhaxayso dhammaan xubnaha golaha lagana ilaaliyo in koox aragti gaar ah wadata u adeegsato hannaan guddoonka iyo xafiiska golahu isku waafaqsanayn in aanaan aqoonsanayn guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda oo la kala diray kii nofembar ka annaga oo u soo jeedinayna guddoomiyaha golaha in uu guddoonku ka heshiiyo dhismaha guddi adhoc ah oo waajibkiisu ku eg yahay maaraynta miisaaniyadda iyo xisaabo xirka
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka gaar ahaan kuwa mooshinka keenay ayaa sheegay in guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu awoodi waayey inuu u yimaado oo uu la kulmo iyagoona sheegay inuu ku go'doonsan yahay xarunta villa uganda ee gudaha madaxtooyada sida uu sheegay xildhibaan maxamed xasan axmed gudoomiya u galnay gudoomiya hadda meesha waxsi guri oo rasmi hadda ku yahay oo wax walba loo diiday annaga waxaa naloo diiday bal hargeysa inaan soo galno waana soo galnay waayo meel aan xaq u leenahay waa gurigeeni waaye in nala ku dilaan diyaar u ahayn gudoomiyihii wuxuu ku haraysan yahay uu ku go'doonsan yahay uganda house oo aad taqaanid anagana kufila hargeysaan joognaa gebi ahaanba ganjeelooyinkii madaxtooyada ufalo waaweynaa lagu dhejiyey qaybta dambe baarlamaanka iyo madaxtooyada qaybta udhaxaysa irid ahayna tood qaliba xalaa la kansalay si toos ana dowladnimadii xeendaadka dowladnimada waa laga dhexbaxay qaab oo si toos ah waxaa loo dhaqmahayaa in qoray aaradiisa laisku muquuniyo ah oo aan xishood lahayn annagoo xildhibaanadii ah bila hargeysa in qoray afka sankanala ka geliyo layra ma geli kartaan aan niri nagu dhifta haddaa rabtiin aan dhimano laakiin waa gelaynaa oo baabuurteeni aan ka soo degnay ganjaalada laga fur waayey arrimahaasaan ka shiraynaa xaqi aan lahayn ummadda soomaaliyeed wakaaladda ay noo dhiibatay in aan ku dhimano aan caddayno annagoo xaqiisa ka shaqaynayna in dadkan hantidii qaranki oo canshuurtii dadkii soomaaliya laga soo qaaday inay annaga nagu dilayaan dadkii soomaaliya oo soo wakiisha dhanka kale warqad lagu daabacay wakaalada wararka qaranka soomaaliyeed ee soona oo uu soo qoray xogayaha guud ee golaha shacabka baarlamanka soomaaliya cabdikariim xaaji cabdi buux ayaa lagu sheegay inuu buray mooshinkii sagaalkii bishani xubno ka tirsan golaha baarlamanka soomaaliya ay ka keeneen madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kadib markii xildhibaanada qaar ay sheegeen in laga been abuurtay kuwa oo tiradeedu ay gaarayso afar iyo toban xildhibaan sida warqada ku daabacan xildhibaanada iyagu beeniyey inay ka mid yihiin saxiixayaasha mooshinkaasi labiyo sagaashanka xildhibaan lagu sheegay inay gudbiyeen ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan sheekh shaacir sheekh maxamed iyo xildhibaan nadguda axmed cali oo shir jiraa'id iyagu qabtay halkan waxaan ka caddaynayaa anigoo ah xildhibaan sheekh shaacir sheekh maxamed waxaan ka caddaynayaa weshinka oo bedbedida la sheegay in laga keenay madaxweynaha oo magacayga ku jira la sheegay aniga beri baan ka ahay kuma jiro waa laga been abuurtay sidaa awgeed aniga beri baan ka ahay caalam saxaafaddii waxaan u caddaynayaa iyo bulshada soomaaliyeed waxaan u caddaynayaa inaan arrintaasi aniga aan beri ka ahay bismillaah halka waxaan ka caddaynayaa anoo ah xildhibaan gude axmed cali mooshinka la leeyahay waa la gudbiyey inaanu shuqul ku lahayn ogeyna aanan saxiixinna oo laga been abuuranayo waxaan u sheegayaa gruubka qarandumiska ah inay xildhibaanada beenta ay ka sheegayaan joojiyaan waxaanay wadaan la joojiyaan waddanku wax rabaa inuu horumar u socdo dowlad baa iminka noo iftiintay waxaan rabaa inay waxaan ay wadaan qallaasahana ay wadaan inay joojiyaan kumana jiro tiro xildhibaano ka mid a mudanayaashii keenay mooshinka ka dhanka madaxweyne farmaajo oo kulan ku yeeshay xarunta villa hargeysa ayaa soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ku adkaynayaan in mooshinkoodu sharci yahay war murtiyeed ay soo saareen ayayna ku yidhaahdeen waxay xildhibaano matalaya shacabka iyo deegaanada laga soo doortay ay iyaga oo gudanaya waajibaadkoodii keeneen soo jeedin sharci ah oo uu qabtay gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo haddii uu aqoonsan yahay baarlamankii doortay iyo dastuurkii uu ku dhaartay awoodana siiyey waxa ku qasbanaa ayay yidhaahdeen in uu maro waddo sharci ah oo baarlamankana u hoggaansamo taasi beddelkeeda madaxweynuhu waxa uu dhaqmayaa bay yidhaahdeen si mas-uuliyad daraah sida ku qoran war-saxaafadeedka ay soo saareen xubnahan golaha baarlamaanka ee mooshinka ka gudbiyey madaxweynaha soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed ayaa ka mid ahaa xildhibaanada ku shiray villa hargeysa waxaana uu adkaynayaa in mooshinkoodii weli uu taagan yahay oo uusan jabin haba yaraatee inay waxba ka jirin sharci ahaan marka laga hadlo ayaanu iska dhaxnay haba yaraateen wax miisaan ama culays aan ka qabnay ma jirta annaga maxaa yeelay awalan haddaan ku xusuusay horta ma inan ogoleen markii horeba mooshin inuu yaalay maxaa buraya marka principaliba waxay lahayn mooshin ma jire eh marka marba hadduusan mooshin jirin waxa agtooda ka burihaya maxooya ma horta ha karteena mooshin inuu jiro waxaad moodaa xukuumadda madaxweynaha iyo guddoomiye ku-xigeenadaba habeen hore markay arkeen mooshinka la qabtay oona professionalka loo soo qoray oo officialka u yimiday oo la rasiibtigaday markay arkeen shock bay noqdeen waxay keeneen statementay soo qoreen guddoomiye ku-xigeenada live uu soo daayana dhaheenay maba jiraba mooshin because waxaa yaallo qaraar baa yaala barlamaan oo reeda qaraar barlamaan dastuurkii bay garab mareen xeer hoosaadkii golaha u yili bay garab xeer hoosaadkii in qaraar wax lagu buriyo waa suuragal laakiin dastuur baa jiro dalka u yaallo dastuurkii baa qorahaya madaxweyneha laga keenin karo shuruudihiisii iyo wixiisii ma dhamaystir min waa anada issue iyo anada points waay laakiin waxa laga hadlaya waxa weeyo bay ayaga inkireen oydhan maba la keeni karaba qodobkiina hadda xalay mar kale gartoona waxay dhaheenay waxaan waa buray ii sheeg muushinka waa buray maxaa buraya maba ogoleen markii hore marka arrinkaas annaga wax miisaan ah uma arkaynin mooshinkana sidiisii ugu taagan yahay sharciyan iyo dastuuriyan iyo xeer hoosaad
si kastaba ha aatee lama oga halka uu ku dambayn doono khilaafkani hareeyey madaxda sare ee dowladda soomaaliya ee kala qeybiyey guddoonkii sare ee golaha shacabka waxaana khilaafkani uu imaanaya xilli uusan jirin xiriir rasmi ah oo u dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo inta badan madaxda maamulada heer federaal ee dalka ka jira kaasi oo dhammayntiisii ay iminka ku howlanayeen guddoonka golaha aqalka sare cabdilxafiid cabdisamad s b s muqdisho
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.